والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu fadli majaalisi dikri dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala majaalistiisu fadliga ay leedahay ayuu baabkiisii yahay bal majaalistii dikriga kolley dee majaalistii dikriga si axaadiisay nooguba iman majaalistii ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xuseeyey tasbiixdiisa iyo taxmiiddiisa iyo tahliil iyo takbiir iyo baryo isaga la baryo wax la weydiisto ama wax laga magan galo bal taasi waa majaalistii dikrigay noqon waxaa kaloo iyadna majaalistii dikriga dee kolley markaas oo dikrigii dee adigu majaalistiisii noqonaysa majaalistii kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ama lagu aqriyayey lagu mudaarasoonayey taas iyo sunnihii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh niyadu hadday fiicnaato o ikhlaas meeshii jiro bal taas weyn majaalistii wacdiga iyo tadkiirka iyo adigu bal umuurahaasoo dhami kolley majaalista dikriga uu shamlinaya walo axaadiisa khaasatan dikrigana ma lisaaniga ayo wixii kuba tacalluqsanaa axaadiisa hore ama ay nooguba iman doonaan biidn illaahi tacaala bal taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala waa imaamkii muslim dee bisanadi ladii sabaqa lana xadaثna moxamed bnu xaatim bni maymuunin qaala xadaثna bahsun qaala xadaثna whaybun qaala xadaثna suhaylun can abihi can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal bahsi waa bahsi ibnu asad ilcami oo dee aynu marar kala duwan soo aragnay wahaybna si aan horeba usoo sheegnay wahaybka noogu soo noqnoqdaa waa wahayb ibnu khaalid ama wahayb ibn lwardi meel keliyuu nagaga hadhay oo xadiid keliyuu lahaa walow labadna isku dabaqaa magacana wadaagsaday ay yihiinba marka abu hurayra wuxuu yihi rasuulka ilaahi baa yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ina lilaahi ilaah waxaa u sugnaaday tabaaraka wa tacaala malaa'ikatan malaa'ig ilaahay malaa'ig buu leeyahay sayaaratan macnaa socoto oo dhulka iyo dariiqyada wareegay soo soconaysa macnaa saa'iriina weeye sayaaratan oo dee waa min asayr weeye iyagu soconayo oo dee dhulkay marayaan ibnu xibbaan oo kale lafdigiisu sayaaxiina fi lardi buu ahaa dhulka ayay soconayaan bal lafdi bukhaari baa dee ilaahay malaa'ig baa u sugnaatay yaduufuuna fi duruq weeye waxay wareegayaan ooy socsocdaan oy dhex wareegayaanba wadooyinka iyo dhulkay marayaan kuwaasoo fudulan dheeraad ah oo ka siyaadsan malaa'igtii dadka dee wadaifadoodu ahayd inay camalkooda ay qorato ay qorto katabadii ama wadiifo kaleon dee tan dikriga ahayn lahayd ee looba diray dheer weeyo kaba siyaadsan fudulanna balse imakaan aqriyayo waa lagu dabdiyey oo sheekuna walow dee imaka nawowi oo kale wuxuu kaba dhigaya ta ugu mashhuursan xagga marka laega bilaadoodii uguna raajaxsani in fudulan laba yidhaaho bal jamcu faadil ha laba yidhaaho ama lafteeda laakiin waxa weeyaan waa ziyaada waxaa kaloo iyadna laguba dabdiyey oo khaasatan dee qaadiciyaad iyo qolooyin kalena ay raajax yeeleenba in halkan lagu dabdiyo fadlan fadlanna waa bimacna ziyaada un weeyaanoo waa macnaha aan soo sheegnay oo dheer un malaa'igtii katabada ahayd ama wadiifo kaloo gaara lahayd oon tan ahayd ayay ka ziyaadsan yihiin kolley malaa'igta dee khalaa'iqda macooda shawl iyo shaqo kuba leh ama camalkooda ha qoreen ama wax kale oo dee sa bal matalan taas dee xifdi kale iyo waxyaalo kale iyo haloo xil saaree kuwa waa kuwo ka duwan oo dheero iyaga wadiifadoodaaba tan ah wax kale maha shaqadoodu waa hawshan imaka ama arrintan aan arki doono taas bay tahay oo bal markaa dee fadlan iyo fudlan oo kale iyo fudulan intuba waa dabdiya laakiin macnuu un wata aan soo sheegnay fudalaa xataa riwaaya yidhahan jamcu faadilina malaa'igtaasaa usugnaatay fudulan waa fudulan kuwaasoo yatabacuuna yatabacuuna macnaa yatatabacuuna weeye raacraacaya daydaeya oo baxdaya majaalisa dikr xuska ilaahay subxaanaه wa tacaala meelaha lagu hayo ee majaalista dikriga ayay iyagu tatabucayaan halkan waa dabdi yabtaguunana waa lagu dabdiyo macnaa way doonayaan wey oy dalbayaan markaa isla macnoun ayay tegeysaa tatabucuna waa albaxu can shay wa taftiish shaygoo la baadhbaadhoo la doondoono yabtaguunana dee waa dalabkii bal waxa weeyaan malaa'igtan ka ziyaadsan malaa'igtii ama dadka camalkooda qoraysay ama hawl kale oo aan tan ahayn lahayd maca alkhalaa'iq ka ziyaadsan oo wad socdo iyagu dhulkay marayaan waxa ay u socdaanna waxa weeye bal inay la kulmaan oy helaan majlis ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa iyo xuskiisa laguba hayo taas baa ilaahay subxaanahu wa tacala malaa'igtaasuu leeyo shaqadoodu ay taa tahay oo waa majaalista dikriga kaley qurdubi ba wuxuu yidhaha halkan markuu qabanayay yacni majaalis alcilmi watadkiir majaalista dikriga waxaa looga jeedaa majaalistii cilmiga dee haddii niyo khaalisi meeshu jiran iyadoo ay fiicnaato iyo tadkiirka waaninta dadka laba waaninaya majaalisteed dee kolley intaas kuma koobnee majaalistii dikrigan ilaahay lisaaniga lagu hayay tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo sida xadiidka inooguba soo socotaa qur-aanka lagu aqriyayey ama qiraa'adiisa ha noqoto waana laftigu waa inoo dambeeya ama cilmigiisa iyo macnihiisa iyo mudaaraso taasaba haba noqoto tan iyadana xalaal iyo xaraam iyadana waxa weeyaan dee majaalisteedba ahee kuwa la ysugu sheegayo laysku barayo laguna barayo marka aan mubaahaad iyo waxyaalo kale jirin iyo adduunye ku doonee ikhlaas meeshii uu jiro kolley laftigan majlisu dikri intuba way shamlinaysaa oo dikri ilaahay weeye intuba dee ha kala mudnaadeen ha kala weynaadeene waa dikri ilaahay waa cibaadada wuxuu ka cabiraa waa majaalista ilaahay kalaamkiisii baa lagu xusayaa sunnihiisi rasuulkiisaa lagu xusayaa salafkii saalixiinta akhbaartoodii a'imadii zuhaadda ahaydee horeeye iyagu beri ka ahaa bidac iyo tasanuc iyo damac iyo waxyaalaha caynkaas iyo maqaasid radi ah kuwa caynkaasa hadalladoodii dee iyaguna waanada ahaayee bal keenayay dee iqtida iyo dayasho ama ruuxa wax kuba in waxa weeyaan bal dee wax ku dhiirinayaba taas ama lagaba jaanibkaa loogaba faa'iideysanaya kuwa laguba hayo taasba weeye buu leeyo hadal buu raaciyaa majaalistii caynkaas ahayd waa haddaba qarnigii toddobaad weeye isagu lix boqol iyo dhowr iyo kontonkii buu dhintay hijirada ayuu leeyahy hadihi lmajaalisu qad incadamat fi hada zamaan ee imika waxa bedelay buu leeyahy majaalis kale oo arrintooda ay kadib iyo bidco tahay arrintooda ay tahay buu leeyahy mazaamiir ashayaaiin oo ujeedadu waa dee dadka dadkii hore dariiqoodii aan hayn majliskii majlis dikriha kuba magacaabeeno waxaa lagu hayaa ahmed durbaan la tumo iyo sacab iyo waxyaalo kale iyo umuuro dee aan shareecadii ka baxsanoo dikri wixii ahaana aan ahayn oo kaleo dee dikri ha laguba u magacaabe kuwaasaa bedelay buu leeyo markaasuu leeyahy nacuudu billahi min xuduuriha wanasaluhu alcaafiyata min shuruuriha bal bal majaalistu laakiin tan leenahy waa majaalista caamkao umuurahaasay noo wada sharminaysaa tan uu isagu ishaariya tahay ma kale bay yidhaaheen walow xadiidkii iyo axaadiidata inooguba soo socotaa dikrigii ay ahayd oo dikrigii khaasatan lisaaniga iyo bal wixii kuba tacalluqsan aan arki doono waa qeyb kaba mida majaalista dee adugu ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa lagu hayo tan lagu baranayo kalaamkiisii ama laysku barayo sunnihii rasuulkii ilaahay xalaal iyo xaraam lagu baranayo oo wixii ilaahay looguba dhowaanayey ee bal asaasna uu ahaa acmaasha kaleo iyadna waa majaalista dikrigay kaba mid tahay ee ruuxay niyad haddii ay fiicnaataan leenahay ikhlaas iyo arrinkaas iyo alibtiqaa limaa cinda un arrinku uu yahay bal taas ba haddaba ayay doondoonayaan faidaa wajaduu hadday helaan majlisan majlis fiihi dikrun dikri uu ku sugan yahay ilahay majlis ilaahay lagu xusayo qacaduu macahum inaan laba arkin way imanayaan soo buuxinayaanoo way la fadhiisanayaan qacaduu macahum waxafa uu koobayaayo hareereynayaa oo bacduhum barhkood bacnaa xaada bacdan barhka kale ba ajnaxatim oo dee iyagii badne aad bay uga badan yihiinba iyagiiba dee markaa waxa weeyaan iyagii bay hareereynayaan oo saa u xaadaynayaan iyagiina waxaa dhici karta kuwo kale inay saa isugu soo wareejiyaanoo ilaa ay samadana ay buuxiyaan ba ma ay fuulaan oo ajnixadoodii xataa yamla-u ilaa ay buuxiyaan maa beynahum inta iyaga dhexdooda iyo wa beyna samaa'i dunya samada dhow ilaa intaaba buuxiyaan dee waa malaa'ig ilaahun ogaya tiradoode fa idaa tafaraquu dadkii dikrigaa ku sugnaa ee majliskaa fadhiyey ee ilaahay xusayay markii dee ay dhammaystaan ee ay kala tagaan intaa la joogo way joogayaan malaa'igtoodii shaqadoodii iyo wadiifadoodaaba taas baahe ayay carajuu fuulayaan iyaguna oo wasaciduu ila asamaa'i oo isla macno samaday u baxayaan way noqonayaan qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fayas'aluhum allahu caza wajal ilaahay baa weydiinaya malaa'igtii wa huwa aclamu bihim isagaa ka og halkay ka yimaadeen iyo wixii ay dee isagaaba wadiifana ugaba yeelay shaqotan ku kalifay waanu og yahay oo isagaana kaba og waxaa meesha ka dhacay oo dhane laakiin haddana ilaah baa weydiinaya oo taas oo kale qurdugaa wuxuu idhahaa su-aashan oo kale waa baab tambiih iyagii bal la xusuusinaya ama lagu baraarujinayo qowlkoodii atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaawa oo de dhulka dee cid fasahaadiso oo dhiiggaba ku daadisa miyaad yeeleysaay oo kaleo dee iyagu dadsan oo kale ah inay dee ay iman doonaan taa inay war umay hayne waa bal tambiih taasa iyo iyadoo dee la muujinayo buu leeyahay idhaar ilaahay qowlkiisii inii aclamu maa laa taclamuuna uu yidhi oo dee abuurkaan abuurayo taas ciddaa dhulka khaliifadaan ugaba yeelayo dee iyagu waxaabay islaahay waa dalkaa dhul unba fasahaadinaye waxaydaan ogeyn baan ogahay bacnaa waa idhaar arrinkaa laba muujin iyo tambiih taas oo kale bal ilaahay waa weydiinayaa isagoo kaba ogo wuxuu odhanayaa min ayna ji'tum xaggee ka timaadeen fayaquuluuna waxay odhanayaan ji'naa min cindi cibaadin laka fi lard ji'naa waxaanu kaba nimi min cindi cibaadin addooma agtood laka adiga kuu sugnaaday oo fil ardi dhulka ku sugan ayaanu ka nimi addoommo adigu aada leedahay ayaanu xaggooda kaba nimi kuwaasoo yusabbixuunaka adiga ku nasahayey wey way tasbiixsanayaan waay yusabbixuunaka wa yukabiruunaka ku weyneynayo dee takbiir laba imanaya allahu akbar wa yuhalliluunaka ku waaxidayo tahliil laba imanaya sadee tahliisha inoo dambayso oo kale ayaa fadliga badan wayaxmaduunaka kugu xamdiyayo oo adiga kugu xamdiyaya wayas'aluunaka waxna ku weydiisanaya haddaba addoommaanu kaba nimi adigoo addoommahaaga ah oo dhulka kuba sugnaayo adiga ku xusayay dee xuskiina waa maxay waa tasbiixdii taxmiiddii takbiirtii oo walow aan idhi majaalisa dikriga dee macnaha caamka ayuu leeyahay dadkii hadday fadhiistaan oo dee dikri mubtadaca oon shareecadu jidayn oo la ikhtiraacday waxaan ay leeyihin ilaah baan ku xusaynaa aanu noqon ee tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo umuuraha ay laba imanayaan taas ay laba imanayaan waa tan oo dee shay mashruuca weeye shay jaa-isa weeye fadlina le marka aanu wuxuu noqon ee riyo iyo sumcana aan loolaba imanahayn wax dee mubtadacoo mukhtaracoo la ikhtiraacdo dikrigii inoo jidaysnaa aan ahayn oo lala imanayo aanu jirin arrin kaleoo dee bal matalan meesha kaba dhacay oo mukhaalafo sharciya sida ikhtilaad rag iyo dumar iyo waxyaalaha caynkaasana aanay dhicin bal tasbiix iyo taxmiid iyo lalaba yimaado bal lagu kulmo dee waatanoo fadliga way le fadligan baabay leedahay dee umuuraha dikriguna laakiin waa macnaha shaamilkaan yihi majaalisa dikri qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa markaa inoo xadiidkii dee inoo sheegay arrinkan dee ilaahay iyo malaa'igtiisii dhex maray ee hadal ee qolooyinkan kuba tacalluqsan markay laabmeenoo ilaah baa wuxuu odhanayaa wamaadaa yas'aluunii ine waxay dhahan way ku baryayeene maxay i weydiisanayeen oo waxaana i weydiisanayeen muxuu ahay ilaahayna waa ka ogyahay de waa arrinta aan sheegnayba dee kollay fadliga waxaa inoo dambeeyaba in rasuulka ilaahay qowm ilaahay xusayey ku yidhi ilaahay baa malaa'igtiisii idinkuba faanaya macnaa fadligoodi iyo wanaaggoodii buu muujinaya arrinkan ah iqraarkan dee inay arrintaa laba imanayeena ee ilaahayna qowlkiisa inii aclamu maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn baan ogahay oo dee dadkaasaaba kaba yimi iyo dee kuwii kaba fadli badnaayee rasul iyo ambiyiyaba ahaa saalixiin iyo sidiiqiin iyo bal haddaba intaasi iyagiibaa dee fadligoodii ay lahaayeen dadkaniba malaa'igtiiba looba muujinaya ilaah baana subxaana wa tacaala iyagii qirsiinayo waa kuwan iyagiina markhaati gelinayo markhaati ugaba yihiin umuurahan ay laba yimaadeen maxay i weydiisanayeen qaalo waxay yidhahdeen oo malaa'igtii baa waxay odhanayaan yas'aluunaka jannataka waxay ku weydiisanayaan jannadaada qaala ilaah baa wuxuu odhanaya wahal ra-ow jannatii jannadayda miyay arkeen jannadan ay doonayaanay i weydiisanayaan miyay arkeen qaaluu waxay malaa'igtii odhan laa may arag ay rabbi rabbigayow may arag qaala ilaah baa wuxuu odhanayaa fakayfa low ra-ow jannati ay fakayfa yakuunu su-aaluhum dalabkooda iyo su-aashoodu seebay noqon oo uu noqonaya low ra-ow hadday arka hadday arki lahaayeen jannatii oo macnaha seebaa haddii ay bal maanta arki lahaayeen jannadayda dalabkooda uu noqon lahaa taas qaaluu wayastajiirunaka halkan inaguma sugnaa intan wax ka badan waana riwaayadii muslim ee kitaabka kolley bukhaarina xadiidka waa la wadaagsaday waxaana khaasatan riwaayadan dee imaka welibana dariiqan un dee abu saalex dariiqiisa yaan dariiqan suhayl noqoninbe kuma sugnayd ziyaado ah hadday horta hadday arkaan matala miyay arkeeno mayo hadday arkaan xaaladoodu say noqon laydo dee raqbada iyo dalabkoodu waa kasii banaana markaasaa jannadayda hadday arkaan tan aan haynana maxay arrintoodu noqon laydo de waxaa xadiidkaa kuba sugnayd de waxayna kaanuu ashadda lahaa dalaba wey marka la eego dalabka ay dalbaan iyo xirsiga iyo raqbada way kasii badnaan lahaayeen oo arrinku waxa weeye dee imika waa arrinkan way rumaysnaayeen waana yaqiinsanaayeen janna inay jirto iyo yaqiinsan yihiin oo waa kuwan ilaahayba weydiisanaya walow cilmigaasi uu jiro haddana mushaahadada iyo aragtidu dee yaqiintiina way kusii kordhaysaa waanu xagga marka la eego dareenka iyo umuuraha caynkaasa iyo waa kasii xeeldheeriyey maqalkii la maqlay iyo rumayntii la rumeeyey sida xadiidkuba yimi layse alkhabaru kalmucaayana warku la mid ma aha wixii la arkayay oo kale waata nebi ibraahim khaliil الraxmaan ilaahay uu weydiisay uu lahaa ilaahay ou itusa kayfa tuxyi lmowta waa yaqiinsanaa yaqiinta ugu sarayso yaqiinsanaa waa khaliilkii ilaahayba laakiin haddana mushaahadadu de way kasii xeel dheer tahay ilaah buu weydiisoo kale bal isagna kariim ullah oo nebi muuse waa kaa weydiisay rabbi arinii andur ilayka isagoo dee rabbigii u waxyooday la hadlayayo arrinkaas xagga yaqiinta dee waxaan kuba suuraynaa aanu jirin bay haddana dee mucaayanadu way kaba sii arrinkan way kaba sii adag tahayba taas oo kale oo bal markaa waa haddii dee ay iyagu markaa dan jannada arkay naciimkeeda iyo raaxadeedan ay rumaysan yihiin un ay arkeen dee raqbada iyo dalabka iyo ijtihaadku intan waa kaba sii badnaan lahaa xadiidkaan sheegayaa laba soctay laysa alkhabaru kalmucaayana kolley malaa xadiiثe waxoogaayo isku duruq malaa dariiq tasalsul dheer lagu wariyey buu kaba mid ahaaye waxaa adigu laba socotay sida dee mucaayanada iyo khabarku aanu isku mid ahayn oo kale nebi muuse ilaahay subxaanaه watacaala dee markii uu miicaadkii uba tegey ilaahay baa u sheegay inuu qoomkiisii wamaa acjalaka can qowmika yaa muusayo dee waa kii jawaabtiisana waan ognahay markaasaa ilaha yihi fainaa qad fatanna qowmaka min bacdik waadallahu musa miri qowmkaagi waanu fidnaynay arrinkan ilaah baa u waramay dee war markaasi waa yaqiin dhan waa soo noqday isagoo murugaysanba halkii buu kaba soo noqday in alwaaxdii la siiyey waa sito alwaaxdiisii waa sitay hadal kamay dhicintaasoo kale markuu qoomkiisii uu yimi warkiina uu qabo iyagoo cijrigii caabudaya maxaa dhacay waa alqal alwaaxa wa akhada waxyadiisiiba waa arrintii eeg warkii uu hayey baa mucaayano markay noqotay dee arrintii wax kasii weyn ayaa dee noqotay oo isagii uu dareemay oo markaasoo xataa looxyadiisii daadiyey uu sitay oo dee walaalkiina garhkii iyo maadigu madaxii iyo garhkii iyo intuu wada qabtay buu xaggiisii uga soo jeeday bal markaa taasoo waa ujeeddadu waxaan leenahay un halkan waa mucaayanadu ee xagga cilmiga iyo yaqiinta way uga sii xeel dheer tahay cilmigii kale laba hayay iyo bal taas oo arrinku halkuu cilmalyaqiin kaba ahaa dee arrinki muxuu noqonayaa cayn alyaqiin cayn alyaqiin buu noqonaya bal waxa la intaasaa jirtay maka halkan maaa inta ilaa laba meelood oo dambada sidaasi way kuba sugnayd marka la eego riwaayada kale imaam nawina raximah llahu tacaala shaarixii kitaabka xadiidka markuu riyaadu saalixiin abwaabta dikriga ku soo arooriyey riwaayadaa kaluu horreysiiyey oo uu weliba yidhi muttafaqun calayhi walow dee lafdigaasi imakaa imaka aanu inoo ol markaasuu riwaayadeenana soo dhigtay isagoo ka cabiraya wa fii riwaayati lmuslim oo taasna wuxuu ka dhigay muttafaqu kaga dhigay walow taasi dee imaka halkan aanay inooguma sugnayn ziyaadadaas walow sheekhu taa uba tiiriyey haddaba yasaluuna qaaluu hal ra-w janati qaaluu la ay rabbi qaala fakayfa low ra-w janati qaaluu waxay yidhaaheen malaa'igtii baa odhanayo wayastajiiruunaka waxay ku adigay ku magan gelayeen oo waxay ku weydiisanayeen inaad magan geliso aada badbaadiso qaala ilaah baa wuxuu odhanayaa wa mima yastajiiruuni kolley dee maada istifaamiyada marka xarfujargaarada sidaan soo ogaanay alifteeda dhawaaqa hadday tahay iyo hadday tahay qoraalkaba waa la gooya oo mima aliftii way maqan tahay nudqanna way u maqan tahay kitaabana way u maqan tahay wa mima maxay yastajiiruunani iga magan gelayeen waxaan ay doonayeen inaan ka badbaadiyaa muxuu yahay qaalu waxay odhanayaan malaa'igtii oo yidhaah min naarika yaa rabbi naartaada ayay ku weydiisanayeen inaad ka badbaadiso jannana way ku weydiisanayeen naarna inaad ka ilaaliso ood ka aada magan geliso ood ka badbaadiso ayay ku weydiisanayaan qaala ilaah baa wuxuu odhanayaa wahal ra-w naari naarteeda miyay arkeen oo naartan ay ka baqanayaan ay ka cabsanayaan ana i weydiisanayaan inaan ka badbaadiyo on ka magangeliyo aada waxa weeye miyay arkeen qaaluu la may waa cilmi bay hayaan yaqiintaasay hayaan khabarkii dee saadiq ahaa bay iyaga ku rumaysteen laakiin may arag oo waa dhibta taallaha cadaabka dareenee yaaliyo waxaa isha may saarin way rumaysan yihin qaala ilaah baa wuxuu dheh fakayfa low ra-w naari seebaa xaalkoodu ahaan lahaaba haddoo dee dalabkooda way istijaaradoodu iyo isticaadadoodu hadday arkaan ay noqdaan kuwa arkay naartii taasna waan leenahay riwaayada aan sheegaynay imaamkuna uu kaba dhigay inuu ama nawowi muttafaqu calayhi ay tahay waana ziyaadada waliba dariiqan abu saalix weeyaane xagga marka la eego cabsida ay ka cabsanayaan iyo istijaaradiiyo way uga sii daraan lahaayeen baa jawaabtu ahayd qaalo waxay dhahen wayastakfiruunaka welibana dembi dhaafna way kuweydiisanayeen way kuweydiisanayaan qaala fayaquulu ilaah baa wuxuu odhan qaala rasuulka ilah wa fayaquulu ilaah baa odhanaya qad gafartu lahum waan u dembi dhaafay oo fa acdaytuhum waan siiyey maa sa'aluu wixii ay weydiisteen waa jannadii waan siiyey waajartuhum waan ka badbaadiyey oo ka dee waxa weeyaan badbaadiyeyba mima stajaaru waxay iga magan gelayeenna waana taasna waan u aqbalay oo waan ka magan geliyey oo naartiina way dee ka badbaadiyeen qaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi fayaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igta rabbi rabbigayow fiihim waxaa fiigooda ku sugan oo ku dhex jiray nimanka oo kamid ahaa majliska fadhiyey fulanun hebel cabdun addoon weeye khada-un khada badan gef badan oo de ninkii dadkii had iyo goor majaalisan xaadiri jiray ee taa ma aha majaalista kale macaasi iyo xumaanta lagu hayo ayuu tegi jiray inamaa mara maanta waa soo maray uun fajalasa macahum uu la fadhiistay oo isagu laakiin dadkii dee majliskan iman jiray maahe majaalista kale xumaanta lagu hayo dadkii tegi jiruha laakiin waa soo maray uun xaaju u yimi uun markaasuu laba fadhiistay qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi fayaquulu ilaah baa wuxuu odhanayaa walahu gafartu isagana waan u dembi dhaafay humulqowm dadkani waa qowm dee sucado ah oo laa yashqaa aanu hoogahayn oo bihim bisababihim iyaga sababtood jaliisumka la fadhiista la saaxiibaa la joogaana sababtood buu ku badbaadaya kuma hoogayo kolley waa fadli aada iyo aada u weyno bal markaa ayn halkan inooguba sugan oo malaa'igtii waxay fogeysteen addoonkan aan dee marka hore arrintiisu majaalisan aan xaadiri jiray majaalista cagsigeeda iyo midkeeda dee ay hayd meelahu u qasi jiray uu tegi jiray maantana aan u iman aad ilaahay soo xusdido saasna aan usoo kicine intuu dadun usoo maray dee tan la fadhiistay uunoo markaa ku waafaqay un dikrigii ay hayeen ama iyagii laba fadhiistay haddana dee waxa weeyaan inuu maqfiradaasiyo taasi ay shamliso markaasay su-aashan laba yimaadeen ilaahayna wuxuu ihi isa isagana waan u dembi dhaafay oo xadiidka ta inooguba sugan dikrigu horta fadiilada uu leeyahay oo de waa kuwa fadliga intaa leega xataa kii la fadhiistay la saaxiibeen iyaga kaa mid ahayd iyagii sababtood looguma dembi dhaafay majaalista dikrigu ayuu leeyahay iyo meelaha ilaahay xuskiisa lagu hayaa fadliga ay leedahayna xadiidka waa inooguma sugan yahay iyo la fadhiisiga ehelkiisa ahl ama dadka daakiriinta lala fadhiisto xataa ruux markii hore yaanu dee axwaashoodo kale yaanu lahaaninba bal markaa kolley asarka iyo raadka suxbadu ay leedahay dadka fiican suxbadoodu ay leedahayna way nooguma sugan tahay oo suxbadii xataa koobnayd een ahayd mid joogto ah ee markaasun uu soo waafaqay ayaa taahiirkan yeelatay makfiradan uu kuba mutay iyagiibaa dee barakadii meesha timi baa wada shamlisay ciddii joogtay weeyaanoo hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisum oo tanna waa mubaalago xagga ikraamkooda ilaahay karaamaynayo iyo makaanadooda sare ee aadu markaa dheer muujin laba muujinaya tan kuba suganoo iyagii iskaba daaya ilaahay kii la fadhiistay ayuu wixii uu ku karaameeyey wax lamid ah isagiina kuma karaameeyey xataa imaka halkan shafaacadoodii kuma sugno inay yidhaaheen ilaa horey baan u dambi dhaafiyo ay markaa taas ay u duceeyeen iyo taasi may jirin inay taa iyagii dalbeen may jirinba ee waxa weeye uun iyagiibaa waxa weeye wixii iyaga ay heleen baa ilaahayna subxaanaه watacaala xataa shafaaca la-aan iyo dalab la-aanba muwaafaqadaa kooban ilaahay kuma siiyo kolley waa dikriga fadliga uu leeyahy waa fadli aada iyo aada uba weyn weeye xagga dikriga qolooyinkiina sharaxaysaa kolley waa eegan doontaan oo dikrigu dee qaadiciyaad isagoo kaba soo noqonaya laba qaybood buu kaba dhigaa dikri qalbiga iyo dikri carabka dikriga qalbigaay sii qaybiyaan oo mid wuxuu leeyahay waa dikrika ugu weyn oo ah ruuxu fikirkan uu ku fikirayo ilaahay cadamadii waana tan qur'aanka in badan celcelintaasi nooguma timin dee ilaahay aayaadkiisan manduurkaa loo fiir fiirsado cadamadii iyo jalaalkii weynidiiba laguma garanaya bal waxa weeyaan oo yatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati walardi rabbana ma khalaqta hada baطila iyo de aayaadkii laba midka ahaa ee ilaahayna qur'aanka aada uguma soo noqnoqda dadka caqliga leh kuwa caalimiinta kuwaas inay waxyaalahan aayaad uba yihiin mid waa dikrigaasoo ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkii iyo kamaalkii iyo sifaadkiisaas iyo aayaadkiisan samooyinkii iyo dhulka kuba sugan fikirka laguma fikiro waxaas lagu dhawaaqayo maaha umuurahaasu u fiirsanaya taasi waxay keenaysaa kolley khashay keenaysaayoo cabsi bay keenaysaayoo bal dee macrifo weyn bay keenaysaa balkaasi waa mid waa dikri qalbiga waana dikrika uguba sarreeya ama uguba weyn weeye dikri kaleo qalbigina uu jiraayo dee marka amar iyo nahyi yimaado ilaahay amarkii iyo nahyigii ruux hadduu wixii uba dirmo wixii laga nahiyeyna uu kaba tago wixii ka ishkaal gale kaba joogsado waa ilaahay buu xusayaa cinda alamri wanahyi marka imtihaalkan iyo intihaanna waa dikri iyaduna dikri qalbi ay noqon carabka wuxuu ka yidhi mahe laakiin amarkiisii markuu yimi waa kaa u dirmaya nahyigiisii markaa wixii ka ishkaal galu kaba joogsanaya kaasna waa dikri midna waa dikrigan lisaanka oo dikrigan lisaanka ah weeye oo carabka dee lagaba xusayo waa tan aan haynaba tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii iyo taasi kaba mid tahay taasba weeye isaguna fadli weyn buu leeyahay laakiin dee dikrigaas carabku haddii aan gaflo maceen ruuxu waa socda waa wax qalbigiisi wax kale uu ku jeedaayo intaa tasbiix iyo taxmiidiya buu la odhanaya laakiin qalbigiiyo carabkii ma wada socdaan kolley asartiisa uu qalbigana ruuxa dee raad kuba yeeshuu khashyo iyo taageliyo ama fadli uga uu yeeshaa aad bay u daciif noqonaysaayo waa qalbigii kaafilka oo salaada adee ruuxu tukanayo qalbigiisna wax kale kuba maqan yahay khushuuci aanay jirin oo kale bal waajib hadduu kaba dhaco dee ajri iyo thawaab bal waa sida xadiidku kuba yimidna si aya ay wariyeen ruuxa salaadiisii uu kaba baxayaa iyadoo toban meelood meel mooye wax kale aan loogaba qorin intii kolba kaba joogu ajri iyo thawaab kaba yeelanaya bal waajibka kaba dhacaya mooye marka haddii dikrigii tasbiixdii iyo taxmiiddii u wado qalbigii laakiin meel kale sheekuu kuba jiraa wax kaluu dhegaysanaya ama waa taasoo umuuro kale ee taas kolley raadku waa yaryahaye markay dikrigaa lisaan noqoto markuu dikrigii dee ay israacaan lisaanka iyo qalbigii qalbigii si ay isu raacayaan de carabka waxaanu ka leeyuu dhadhansanaya tanziihan iyo tacdiimkan iyo takbiirtan baa qalbigiisii gelaya calaqal qalbigiisiibaa xaadiroo waxaan laba socdo oo kale isaguna dee fadliga aada iyo aada u weyna min afdal acmaal ba ayuu yeelan waana kan imaka xadiidkan aan kuba hayno kolleyna marka inta kolba xuduurka iyo fahamkaas iyo joogiddaasi ay tahay ayuun baanu dee fadligiisa iyo darajaadka lagu gaadhaya uu noqonaya bal taas weeye waana umuuro qeyb kaba mida ama umuuraha halkan sheekhu qaadiciyaad iyo inoogaba soo naqliye weeye bab fadl ducaay bal dikrigii laakiin dee dikrigu intaa inooguma dhama qaybo dikrigii kaba mida oo taxmiid lahoo tasbiix lahoo iyo bal umuurahaas baa inoo dambeeyay iyo fadligoodii oo kuwiibaa markaas baabka imika kan anaynaka ku xiga ayaaba dee umuurahaasi inoo bilaabmayaan waana inoo laba socon doontahay laakiin bal majaalistii dikriga iyada tan inoogu suga majaalista dikrigu fadliga ay leedahay taasba weeye markaa dikri mubtadaca aanu ahayne dikriga ilaahay uu yahayna bal kulankii laguma kulmayey waa shay dee waxa weeyaan laguma tirin karo bidco iyo wax la inkiro iyo kol haddii tasbiix iyo taxmiid iyo tilaawo qur'aan iyo bal matalan salligii rasuulkuna dikrigaas waaweyn buu kaba mid iyo umuuraha caynkaasa ee wax dee markaa mukhaalafo kale aanay jirin wax dee bidco oo kaloo dikri aan dee mukhtaraca aan lalaba imanay adkaarta nafta ay rasuulku inoo jideeye shareecada inoo laba timi ay tahay iyada taasi waa dee jawaaskeeda iyo bal fadligeedu waa taa inoogaba sugan baab fadli ducaay ducada fadligeeda baabkii weeye b allahuma aatina fi dunya xasanata wafi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnaar kole xalataynu soo maray taas macnaheeda wax ka midana waan soo sheegnay dee macnaheeda intaa xasanadan iyo de ma inaga baktisaan qolooyinka telefoonada haya xasanadan iyo taas iyo dee kutubu tafsiirna wixii kaba ziyaadsan iyo bal wixii laguma fasiray kolley saan xalay soo sheegnayna dee xasanadani cumuum baan kuba fasiraynaayo bal fadliga ay leedahay waa duco jaamica khayrkii adduunya khayrkii aakhiraba kulminaye ducada laguma ducayso taa iyo kaaftoonka laguma kaaftoomi karo duco ahaan taas buu baabkeedi yahay xadaثnii زhayr بن xرb qال xadaثna ismaaعiil yعnي بn culayaة عan cabdالعaزيiز wahuwa بن shaybi qaala wuxuu hi cabdالعaزيiز بن shayb saأla uu weydiiyey qataadaة qataada anasa anas labaduba asxaabtiisii bay anas kaba mid yihiin waa labadaa taabico isla dabaqana weeye kitaabkana in badan baa dee qataadaha kaba sii badnaada cabdilcaziiz aynu ku soo aragnay haddaba qataada wuxuu weydiiyey anas oo wuxuu yihi ayu dacwatin ducadee buu kaana ahaa yadcuu mid ku ducaysa bihaa dacwada annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi akhara wa akhara min gayriha wax ka badan keyrkeed oo ducadee ugu badnayd rasuulka ilaahay ducooyinkii uu kuba ducaysan jiray taas buu hi qaala wuxuu ihi markaa anas ibnu maalik kaana akharu dacwati dacwata ugu badani waxay ahayd oo yadcuu biha uu ku ducaysta rasuulkii ilaahay yaquulu anaa yaquula inuu yidhaaho ducadan baa uba badnayd allahuma aatina fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ducooyinkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ducadan baa u badnayd sababto waa duco jaamica oo khayraadkii aakhire iyo khayraadkii adduunya ay noo shamlinaysaa ninkii aynu soo aragnay xaaladii dee wixii uu ilaahay weydiisanayey ay dhaxalsiisay ee dacfi iyo dhib ahaa wixii rasuulka ilaahay ducadii u barayna taas bay ahayd dee qur-aankana waatay nooguma sugan marka xasanadana adduunyaduna xasano kasta wixii lagu fasiray haddii camal saalixa lagu fasiray cibaado haddii laguba fasiray risqi xalaala lagu fasiray barhkood zawjo saalixa ay kuba fasireen cilmi laguma fasiray wixii way inoo wada shamaysa waxa leena khayrkii adduunya o dhan baa xasanadii inoo keenaysa dee khayrka aakhirana xasanadan aakhirana jannadii oo kale iyo naar laga badbaadaya ilaahay radihiisa iyo aragtii wejigiisa iyo waa umuurihii lagu fasiray oo dhan waxba ma kala qaadayne way noo caam yeelaysaa markaa khayrkii adduunya khayrkii aakhira kuba dhan waa duco shaamil ah oo halkuu dee waxyaalaha ilaahu isi waxa isi waxa isi waxa isi odhan lahaa dee wixii o dhan bay ukoobaysaa isagoo laftigaas waaridkaana qur-aankiina inooguma sugan sunihii inooguma sugan ee kooban masuurkana inooba ah aakhire wixii odhan lahaa ilah waxa ise waxaana iga badbaadina isagoon kala dee tafsiil badan yeelin oo dhici kara layd inuu waxyaalo badan ka kala tago intana ukal jamcinayso marka waa ducada jaamica qaala cabdulcaziiz baa wuxuu yihi wa kaana anasun anas wuxuu aha idaa araada hadduu doono an yadcuwa inuu ku ducaysto bidacwatin dacwo maanaa xaaju leeyahayba in kolle waa xaaje iska mudlaqa dacaa biha iyaduu ku kaaftoomi jiro o iyaduu ku ducaysan jiray faida araada hadduu doono an yadcuwa biducaayn oo macnaha ujeedada tani waa maxay waa wax kale oo gaar uu islahaa ku ducaysto waa duco malaha bigayrihaa tan kayrkeeda ayuu doonayay inuu kuba ducaysto dacaa bihaa dacaa waa ducaysanaya bihaa waa tan allahuma aatina fi dunya xasanatan fiihi fi hada ducaay macnuhu waxa weeyaan anas ibnu malik dee rasuulka ilaahay buu taa kaba arkay inuu rasuulka ilaahay kuba kaaftoomi jiray badsan jiray oo waa ducatii uguba badnayd isaguna haddaba anas ducooyinkiisa kolley uu ku dari jiray ee maxaa dhacaysay kol dee iyadunbuu ku daysan jirayba kol kolla waxa laga yaabaa xaajo khaasiya waxyaalo kale uu doonayo inuu kuba ducaysaa inuu jirto markuu wax kale ku ducaysanayana kolley allahuma aatina fi dunya xasanatana waa kusoo dari jiray o macnaa marna iyadunbuu ku kaaftoomi jiray uu ku daysan jiray wax kaleba ma raacin jiray intaasuu ku kaaftoomi jiray haddii uu kolkol waxyaalo kale oo isleeyey dee ilaahay weydiiso khaasina uu jirana ama duco aantan ahayn uu doonayana kolley wixii uu doonayeyna ilaahay uu weydiisanayey tanna kama tegahayn oo kolley waa ku dari jiro ama allahuma aatinaadan ama ducadiisa kaley u raacaysay ama keligeed baaba ku ducaysanayeen laakiin saasuu u badsanayo onu kolna u dayn jirin anas ibnu malik dee isagoo eegaya rasuulka ilahi waa ducatii uguba badnayd waana ducadaa shaamilada ah xadaثna cubayd لlah بn mعaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhucbaة can haabiti wa haabit اlbunani waa xadiidkii hore un dariiq kaluu leeyahay can anasi qaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu rabbana aatina fi اdunya xasanaة wafi اlآakhiraةi xasanaة waqina cadaab الnar waana lafdigii qur'aankaba waye waayo allahuma aatina taas waa lafdiga hore allahuma ya rabana aatina bal adigu taasuu ku ducaysan jiray rasuulka ilahina badsan jiray baabu fadl التahriiri والتصbiixi والducاء tahriisha oo laa ilaaha ilا الlahu ama laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu sa inoo soo socota iyo taصbiixda subxaan الlah ama subxaan الlahi wabixamdi oo kale dikri kalena waa inoo dambeeyaaye fadliga ay leedahay aad iyo aad uba badan iyo baryada ilahay laba baryo iyadna fadligeed xadaثna yaحya بن yaحya qaal qarأtu عalى maliki can sumayi can abi صaalixi can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslama qaala man qaala ruuxa yidhaaha laa ilaaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah lah اlmulk walah اlxamd wahuwa عalى kuli shayءi qadiir ninka intaa yidhaha waa tahliil fii yowmi maalin miئata maratin maalin yidhaha boqol goor kaanat lahu waxay u ahaanaysaa oo waa tahliishaas waa sawaabkeed iyo wixii uu kaba helayay cidla cashri riqaabin toban qoorood oo la xoreeyo waa toban addoomood oo la xoreeyo ajrigiiyo sawaabka laga helo waxu dhigma wax misligiiya cidligiibaa u sugnaanaya weliba intaa kuma koobno fadligu wa kutibat lahu waxaa loo qorayaa mi-atu xasanatin boqol xasanana waa loo qorayaa waa boqol goor buu yihi waliba dee man jaءa bixasanati falahu cashru amhaaliha tadciifkiina markaa waa mudanaya intani waa asalkii tadciifkiina waa u dheeraanaya wamuxiyat canhu waxaa laga tirtirayaa mi-atu sayiatin boqol sayi-ana oo dembiya oo gef uu galayna waa laga dhaafaya welibana wakaanat lahu waxay u noqonaysaa macnaa waa tahliisha uu laba yimi xirzan ilaalin iyo xifdi min ashaydaani shaydaankay uga noqonaysaa oo yowmahu maalintiisa daalika maalintaa uu dikriga ama taaliisha kuba qowlay shaydaankii waa ka xafidnaanayaayo waswasadiisii iyo zalle iyo qalad inuu ku riduu geliye iyo waxyaalaha caynkaasa ama darar kaleba uu ku asiibo shaydaan xifdi buu ku jiraa xirzi buu kuba jiraayo waa ka ilaashadee ilaalin buu haystaa iyo xifdi iyo ximaayo shaydaan maalintiisa xataa yumsiya ilaa ay cadcaddu u dhacayso ama uu ka galabaysanayo welibana walam yaati lama imanayo axadun axad oo lama afdala wax ka fadli badan mima jaa bihi waxaan uu laba yimi ajriya hawaaba wax ka fadli badan majaalka dikriga markay noqoto ilaa axadun ruuxun mooyaane camila sameeyey akara min dalika intaa wax ka badan sameeyey oo intii uu yihi in ka badan ku qowlay bal waa qeyb horta taasi xadiidka weli waa inoo socdaa wuxuu rasuulka ilaahay uman qaala ruuxa idhaha subxaana allahi wa bixamdih fii yowmin maalin mi-ata maratin boqol goor yidhaahaa xudat waa la daadiyaa khadaayaahu gefafkiisii walow kaanat mila zabad اlbaxri badni waxay kaba qabto badda xumbadeeda iyo xoor adigu xumbadeedaas oo kale haba noqoto macnaa badni waxay kaba qabtee isagana dembigiisii waaba la dhaafaa taas xadiid kole waa xadiid aada u weyn oo fadli aada u weyni kuba sugan yahay waana xadiid bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen si aimo kaleba ay usoo saareen dee muslim waan aragnaa bukhaarina waa la wadaagsaday xadiidkana iyada ta inooguma sugan horta waa tahliishan iyo fadliga badan ee ay leedahay iba inoogu sugan waa fadli aada iyo aada u badan in iyadu waa mid bal markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay ruuxa boqol goor yidhaahaa tahliishan inuu yeelanayo toba ama toban addoom oo la xoreeyey ajrigoodii wax laba mida kitaabulcidqina hore waxaynu ugu soo maray ruuxa addoon xoreeya ama addoon xoreeya in ilaahay xubin kastoo xubnihiisa kaa mida dee waxaanu la qaabilsiinayaa xubintii kii uu xoreeye naarta uu kaba xoreynayo addoon keliyo la xoreeyey buu dembi dhaaf iyo naartii lagaba xoreeyo ruuxu haddii ilaah daraaddii arrinta ay tahay uu kuba mudanayay marka haddii addoon keliya lagu mudanayay imaka fadligaa ziyaadadaa ku suganoo toban addoomood oo la xoreeyo ajrigiiyo thawaabkii laga helayay mid lamida laga helayaa taasi waa boqol xasanna waa loo qorayaa boqolka xasanna waxaan leenahay waa asalkii dee tadciifkii baa dheer haddaan tadciifkii aanu dee raacin boqolka ajrigan badan ee xaggan marka la eega riqaabtan uu xore dee loo qorayo kaba imanaya bal taasi bal horta markaa iyada xadiidka horta ajri badan baa inooguba sugan jumladan u dambaysa walam yaati axadun afdala mima jaa bihi waxay culimadu leeyihiin waxay taasi ina tusaysaa oo ay daliil u tahay hadduu ruuxu boqolkii ka badiyo oo halkuu boqol kala imanayay boqol wax ka ziyaadsan kalaba yimaado iyada taas ajrigii waa ziyaadayaa ajriganna waa helayaa hawaab intii ka badanna uu helayaayo ka mid maaha dikrigani adkaarta iyo dee acmaasha kale laynoo xadeeyey ee haddii si laynoogu xadeeyey aan ka badino dee aan qaladba ku dhacayn iyo mukhaalafo ajrigiina aynaan helahayn bal imaka waxa weeyaan salaadii cishaayi baan tukano afar ragcadood baa laynoo xadeeyo haddaan idhaahno ajrigu haynoo batay ragcad shanaad baan ku daraynaa ama sujuud baan kordhinaynaa wixiiba waa buraya xadaa malihin oo mujaawasatulxad halkan oo kale tahaaradii saddex saddex baa la maydhaya hadduu idhaaho dee waaba kanoo afar baan kaba dhigayaaoo kale bal dee waa isaaa iyo tacadi oo kale haddaba tani la mid maaha waxyaalaha intay xadaysan tahay aan laynoo ogolayn inaan xadkii dhaafino wixii ka ziyaadsanna fadli aanay yeelanayna bal kolkol dee wixii laba socdeen bay ibdaal ku koonaysa ama ruux musiic ah mutacadiya uu noqonaya tani la mid maaha hadduu ruuxu intii kaba badiyo khayr u batay weeye ajri u batay weeyaano waayo rasuulku muxuu yihi axadna lama imanayo wixii uu la yimi wax ka fadli badan ilaa axadu camila akara min dalik waxaan ka dhigaynaa dikrigan intaa inka badan laba yimi walow dee ixtimaal iman karo ah dee waa camal kaloo khayr oo dee intuu intana la yimi camal kaloo khayr oo kaleoo jaanib kalea uu laba yimi taas oo kale maya ama kan ha noqoto dikrigan ha noqoto ama wax kale haba noqote ruuxii intaa wax ka ziyaadsan kalaba yimi fadligeedii waa leeyo lama odhanayo xaddii baad dhaaftay ajrigiiyo fadligii ma yeelanaysid bal adigu taa wey arrinta kale xadiidka xadiidka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muu qaydin oo muu odrhan imaka halkan ruuxa la yimaada fii yowmin miata maratin fi jalsa waaxida ama mar keliya taas boqol goor laba yimaada marka ilaaqaasi muxuu keenayaa hadduu iyagoo dee mar keliya uu israaciye laba yimaado iyo hadduu googooyo kolba toban laba yimaado oo kale hadduu subaxdii la yimaado iyo hadduu duhurkii la yimaado iyo hadduu galab laba yimaado ajrigan iyo fadligan waa helayaa o de ama majaalisa kula imaad laakiin deetay culimadu yidhaahaan arrintan ah wakaanat lahu xirzan min ashaydaani yowmahu dalik sow xifdigaa iyo xirzigaa uma helo waxa roon subaxda hore inuu la yimaado in hadduu galab kala yimaado inta uu xirziga haystaa maxay noqon intii dee harsanayd un yoomkii kaba harsanayd markaa qayb dee intii hore o dhan inuu laba iman shaydaanka ximaayadan iyo xifdigan uu kaba haysto kama haysto markaa way roon tahay inuu israaciyo weliba gelinka horena ama subaxda hore laba yimaado si uu maalintiisii oo dhanba uu dee shaydaanka uu badbaadada ugaba hayste laakiin waxa weeye taasi waa taroonun si uu dee xirzan lahu fi jamiici nahaari xadiidka daahirkiisu hadduu iyagoo mutawaaliya laba yimaadiyo haddii kalena bal waxa weeyaan waa iyada fadligaas waa leeyahay badan weeye waana ajri aada iyo aada u badan arrinta kale xadiidka inooguma sugan waa xaggii tasbiixdii boqol goor hadduu subxaan allahi wabixamdi maalintii laba yimaado tasbiixda fadli kale waa inooguma dambeeyaa bal tanay inooguma dambeeyaa tahliishe dembigiisii laba dhaafay kan culimada waxa bay idhahdeen de kolka imaka cibaaradan ah xutat khadaayahu walow kanat mila zabad اlbaxri ayaaba waxaa lagama fahmi karaaba tasbiixdu inay ka fadli badan tahay tahriishii oo taa waxaaba la yidhi boqol sayi-a laga dhaafayaa boqol xasanaa loo qorayaa xirsiguu shaydaankii xaggiisii ugaba sugnaanaya halkana dunuubtiisii xataa intay doontaba haba leekaatee waa la dhaafayaaba la yidhi taas waaba la odhan karaa laakiin maxay tahay kolley taariishaasa kasii mudnaanayse xadiidka waxaa la socday toban addoomood oo la xoreeyo ajrigeedii wax lamiduu yeelanaya addoon kaliyaa la xoreeyana ruuxu dembi dhaaf buu ku wada mudanayay xorey naar laga mudeey laga xoreeyu kuwa mudanayo marka xagga cidqigaas ayaa dee waxaan oo dhan fuuqsanayaa imankaa dembigiisi baa la wada dhaafaya addoon la xoreeyo ayaa taa uu kuwa mudanaya tobanna way u noqoto dee taariisha adug kaba fadli badane iyadoo imuharun la eegayo lama imankaa dee lagama fahmayo halkan ama lama odhanayo dee tasbiixdii baaba imanka dikriga ko ka sii koobnayd ayaaba kaba fadli badane mid kasta laakiin fadliga badan ee dikrigu leeyahay ayaa inooga sugan dee kolleyna dikrigaas nafciga le waxtar kale waa dikrigaa dee kolley xuduur qalbi iyo taasi ay jirtee ruuxuu waxa uu kaafil yahay un caada u noqoton dee tusbixa inuu qaato isagoo iska sheekaysanaya uu socdo taas oo kale dee kolley qiimahan ma yeelanayse waa dikriga qalbi xaadir adig bal dee ruuxuu dikri ahaan ulaba imanaye waxaan uu leeyahay kolleyna uu laba socdo xadaثnي محamed بن cabdالmلك الأmوي qال xadaثna cabdالعaزيز بن المkhتاr عan سhayل عan سmy عan أbي صالح عan أbي هurayرaةa qال أنه qاal qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم man qaala ruuxa yidhaaha xiina wqtigu يصبixu uu waa beriisanayo وxiina yumsi marka uu galabaysanayo subحaan الlahi وبxamdi مئaةa maraة de muxuu ka odhan karaa malaha شhan daqiiqa bal way kaba yaraan kartaa intaa ma qaadanayso intuu odhanayo waa intaa idhaa lam yaأti axadun axad lama imanayo yowma اlqiyaamati biafdala wax ka fadli badan mima jaءa bih waxa uu laba yimi oo dee dikrigaas iyo taas ah wax ka fadli badan ba cidi lama imanayso markaas ruuxa dee yidhaaha ilaa axadu shaksi un mooye qaala mila ma qaala intaa uu yihi intuu yihi dee kaasi uu la sinaanaya markaa wey hadduu intii dee boqolkii uu isagu odhan jiray isaguna waa odhan jiray kaa kama fadli badno ajrigi oo kale u leeyahay haddaanu dhinac kale aanay iskuma dhaafin aw zaada caleyhi waatan ama kaba ziyaadiyo hadduu kaba ziyaadiyo ziyaadadani bilaa ajri weeye xaddiguu dhaafa lama odhanaysa aan soo sheegnay ajrigeed iyo sawaabkeedii bay wadataa waabuu ka dheeraanaya kaasuu kama fadli badnaanaya bal calaa kulli xaalin fadliga tasbiixda iyo ay leedahay ayaa inooguma sugano fadli aada iyo aad u weynaa dee umuurahanna waxaa lainooguba sheegaya maaha dee cilmi ahaan iyo nadar ahaan ee waa ruux waa camali waa shay dee ajrika uguma badan ee ruuxu weliba sahlani uu kaba heli karo bal in camasha kale waxaa laga yaabaa inay wakti kaaga baahato inaad u fadhiisato kaaga baahato xaalo khaasa ay kaaga baahato dikrigu isaga kaagama baahna jiif baad kulaba iman kartaa socod baad kulaba iman kartaa adoo hawl jira hawl ku jiraad laba iman kartaa waa saa ruuxii jihaadaya ee dagaalamayay ba ilaahay yidhi in badan ilaahay xusoo dadka muminiintii uu amray taas oo kale xalo kasuu kulaba iman karaa wax celinayaa ma jirto wax ruuxa ka hor joogsanayaana ma jirto fadliga aad u badanna waa leeyahay xadaثna سlayman بn cubayd لlahi abu ayub alghaylaniyu qaala xadaثna abu caamirin yaعni اlcaqadiya cabdالmلك بn camrin de waataynu in badan ama marar kala duwan soo aragne qaala xadaثna cmar wahuwa bn abi zaa'idata kolley zakariya bn abi zaa'ida walaalkii weeye una waa cmar bn abi zaa'ida عن أبي إسحاق وسبيعي عن عمرو بن ميمون قال عمرو بن ميمون waa nin taabiciyo mkhadramo weeye dadkii cilmigana lahaa cibaadada badanna lahaa bal waa dadkay inoo soo naqliyeen xadiiث baa ahaa oo inoo soo arooray rasuulki ilaah yihi waxa ka idinka dee kuwa idinku khayrka badani waa kuwa marka la arko ilaahay la xuso kolley dadkaasoo kaba mid aha marka la arko aragtidiisa ilaahay laguma xusuusanayo waa nin adugu mukhadrama rasuulka ilaah waktigiisi waa soo gaadhay waa jiray waa nin weyna u hawaana islaamay waktigaasi laakiin waanu laba kulmin uun bal ninkaas baa muxuu yihi qaala man qaala muu odhan imaka xadiidkii صaxaabi inoomu sheegin rasuulka ilaahay inoomu rafcin waa nin xadiis marfuuca in sha allahu duruqda dambe ama marka dambe ayaad ogaan doonaa isaga cidda uu kasii maqlay iyo ciddii rasuulka ilaahay kaba maqashay iyo inuu xadiis marfuuca yahy hadal baa inoo dambeeya man qaala laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lahu lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir cashra miraarin tani waa toban goor yidhaahaa toban goor buu yidhi waa maalintii ama habeenkii taas yidhaahaa in kolley toban gooroo dikriga la yidhaahaana si gaara waabay usoo aroortay salaada subax dabadeed iyo salaada maqrib marka uu ruuxu kaba baxo bal xadiidka waxaa kuba yimi inta uu si u fadhiyey uuba fadhiyo oo lalaba yimaado taas baa kuba timi oo dee fadli weyn bale waqtiyadii uu laba imanaya taasi ka mid tahay fadligan uu kuba mudanaya hadduu mar kale la yimaadona waa fadligan waa leeyahay kaana wuxuu noqonayaa kaman actaqa ruux xoreeyey oo kale arbacata anfusin afar nafoodoo min waladi ismaaciila nebi ismaaciil awlaadiisii kaba mida waa carabya ismaaciil awlaadiisii bal kaba mid ah nin xoreeyey buu la mid noqonaya ajrigiikaasi helaya mid lamida ayuu helaya bal xadiidka horta sanadkiisaan dhammaynayna saan in yar ugu soo yar lama mas'ala meel yaroo gaarown وqاaل سلaيمان سلaيمان wuxuu yihi xadثnا أbو cاamiر xadثnا عمر xadثnا عبداللahi بن أbي الصفر عن الشhعبي عن ربيع بن خhusayم بمثل ذلكa سلayماanku waa سلaيمان بن عبداللahi أbو أyوب الغaيلاني waa ninkii marka horeba mسلم kaba wariyey أbو cاmirna isagu ba kaba warinayo de waa أbو cاmir الcaqdi un cmarna waa saddexdii hore weeye ayna laakiin halkii can abi isxaaqa ay kaba ahayd oo ninka afraad noqonayey ayaa dariiqa kale uu yeesho xadaثanaa cabduلlahi bnu abi safar cabdullahi bn abi safar kolley abi safar kan saciid ibnu yuxmid bay yidhaaheen moxamedna barhkood way yidhaaheen dee waa yuxmid horeynoo soo aragnay markay noqoto kunyooyinkana magacyada sidan ah kunyo markay tahay abu fulan se abu safar oo kale kolley fadiisa waa la fadxiyaa ninkan baa kaba mid ah oo ninkan baa kaba mid ah barhkood baa reebeen laakiin kolley taasi waa wax gariib ah oo abusafar laakiin markay ismi noqoto haddii ismi uu yaho adi aanay laba socon dee dad baa jirta magacyadoodu aysan tahaye fa'du way reeban tahay weeye oo safri bay noqonaysaayo markaasoo waa sida de kolleyna kutubta mutalifka iyo mukhtalifka labada wejba ama labada arrimood ay noo soo dabdiyaan ay noo soo naqliyaan wey marka muxuu yihi haddaba xadaثna cabdالlahi بn abi sfr can الshacbiyi oo can rabiic bn khusaymi markii hore camr bnu maymuun baan haynay dariiqii baa in yar martii hore u wada socday sanadkii ee abu zaaide ibnu abi zaaide markii la soo gaadhay marka hore abu isxaaq can camr bni maymuun bay ahayd imika maxay tahay waa can cabdالlahi bn abi sfr can الshacbiyi can rabiic bn khusaym rabiic bn khusaymna waa nin dadka dee adigoo addoomihii ilaahay saalixiinta akhyaartii ummadda kaba mida isaguna waa taabici weyn weeye oo la arko waqtigii rasuulka ilaahiyba waa soo gaadhay waa taabici weyn dadkii cubaada ahaa khashyada badnaa kolley bal waxaan leeyahay kutubu taraajimna saas yar iyo dee wa arki ba akhbaartiisa iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaaye khashyadiisi iyo siay xaaladu ahayd waa dee uba laamaysaan waayo halkan waqti ma haysto aan waxyaala kuba soo naqliye tan odhanayaan waxa weeye min kibaari asxaabi ibni mascuud weeye ibnu mascuud asxaabtiisa raggoodii ugu waaweynaa ibnu mascuud baa muxuu hadaladiisii laynooga soo naqliya waxaa ka mid ah inuu ku yihi low ra'aaka rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam la axabak haddii maanta rasuulka ilaahay ku arki lahaa waa ku jeclaan lahaa waa sida xaaladiisu ahayd iyo taas oo kale bal akhbaartiisa laakiin eegta kolkol dadka qaar dhici karta inay gariibsadaan we can rabiic bni khusaymi bimili dalik waa xadiidkan oo maxay ah man qaala laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu weli markaa sanadkii nooma dhammaa laakiin shacbi baa ka daba tegayo shacbi markuu rabiic bni khusaym ka maqlay xadiidka uu yihi rasuulka ilaahay baa saa yihi ama uu man qaala laa ilaha illa ayaa wuxuu yihi faqultu lirabiici waxaan ku idhi minman samictahu xadiidka ayaad ka maqashay qaala min camr bni maymuun markaa rabiic bni khusaym sanadku markaa wuu dheeraanaya oo dee cmr ibnu maymuun rabiic ibnu khusayb camr ibnu maymuun buu kaba maqlay camarna markaa sheekiisa inooma sheegin waa u tego qaala wuxuu yihi faataytu camr bna maymuun waa dee inta marka la eego hubsashadoodii axaadiidiya say u dabdinayeen iyo bal taa tacabka saha kuma gaadho camr ibnu maymuun baan u imo faqultu waxaa ihi minman samicta xadiidkayaad ka maqashay qaala wuxu uhi min ibni abi leyla kana waa taabici kaloo weyn oo taabiciinti dee culimadii waaweyneed taabiciinta waana taabici weyn oo aabihina saxaabi yahay abu leyla ibn abi leylan ka maqlay halkii kale muu horine qaala faataytu ibna abi leyla ina abi leylan u imi faqultu waxaa ihi minman samicta yaad ka maqashay xadiidka qaala min abi ayub alansaariyi yuxadiثhu can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam waa abu ayub alansaari isagoo rasuulka ilaahi kaba waramayo marka haddaan xadiidka bal shacbi ka soo tirino shacbina uu xadiidka ka maqlay rabiic ibnu khusaym rabiicna camr ibni maymuun camr ibni maymuunna ibnu abi leyla abu ayubna aan soo gaadhsiinay intii hore sanadkaan ku darro sagaal buu noqonaya waa sanadkii ugu dheeraaye muslim waayo kuwa horena waan soo aragnay sanadka waayo sanad tobana ma laha muslim waa sagaal imika isagaiyo rasuulka ilaahay taasaa udhaxaynaysa khaasatan waa markan iyaga dariiqan waa rag wada siman isla dabaqo ahaa dee bal markaa xadiidkana dadka soo galay ee marka la eego hadday tahay shacbi rabiic camr bnu maymuun ibn abi layla intuba waa taabiciintii weeye waliba saddexda hore waa saddex dabaqadii koowaad ee taabiciinta shacbi uu ka dambeeyey iyaga waa afar taabici baa soo galay bal xadiidka taasi waa mide laakiin arrintan lahaa waan ku yar laabmaya waxa weeye xadiidkan waxay noogu sugan toban goor ruuxu hadduu yidhaaho laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir afar nafood oo ismaaciil awlaadiyo dadkii kale kaba sii qiimo badan ayaa nin xoreeyo kaluu noqonaya xadiidkii makaan kaba soo baxnay abu hurayre xadiidkiisa ahaana waxay ahayd boqol goor ruuxa yidhaahaa toban addoomood ruux xoreeyey ayuu ka dhignaanayaa haddaan eegno tan fadligani aada buu ugaba badan yahay fadligii hore oo dee tobankii haddaan eegno inay toban meelood oo min tobanayn loqoleyd oo mid kastaba afar aan ku dhufanno ruuxa boqol goor yidhi afartan nafood ruux horeeyo kalu noqonaya markaa waa ajri badan labadii xadiidna kolley xagga ah ee waxay arrintu noqonaysaa iyo jamcintu un mid weeyaan oo umuuro aan sooba arki jirnay oo ah dee markii hore fadligaa hore ayaa rasuulka ilaahay loo soo waxyooday arrinku waa waxyi markii dambena ilaahay baa fadligii sii siyaadiyoo tan imika fadliguba kaba sii badayay baa loo soo waxyooday saasuu inoo soo gaadhsiiyayoo cadadka yar ee cadadka badan ma anfiyo waayo cadadkiiba inaan mafhuum u yeelahayn halkan ama marka khaasatan waxsan oo kaleo caaridayaa jirta mafhuumulcadad hayru xujaan odhanayna bal taasi waa jamcin arrin kaloo qordoba ishaaraha jirta oo dadkan ilaahay xusaya dee sa dadkaa sala salaaduba waa dikrika ugu weyn dadkan salaada tukanaya salaadii keliyahayd ay wada tukadeen ay isdhinac joogaan haddana ajrigoodu aad buu u kala badnaanaya waxaa dhici karta intaa sameeya dhul inay isu jiraan in ajrigoodu isu jiro nin waa tukaday salaadii markuu galay dabadeedba meel kaleu ku foofay waa rukuucaya waa sujuudayaaba hakaas dhici karta hadhow marka dambana inuu garan waayo talow ma saddex baad ahayd ma afar baad ahayd waxaad tukatay oo aba arrinta sibuu kagaba baxay bal waajib hadduu kaba dhaco ee wax ajriyo hagaagsan oo helay ma jirto nin baa laga yaabaa ragcad inteed inuu joogo intii kale o dhanna maqanya intii ragcaddiibaa utirsan kolba waa intii ruuxa loo qorayay macaqala minha taasi waa mid nini waa kaa markaa uu galay waxaan uu samaynayo iyo waxaan uu ku qowlayo intaba qalbigiisiibaa xaadira bal in dee halkan maaha un isaga xubnihiisa sarown inay rukuucayaane bal jirkiisii sidaa rasuulka ilaahay ba lahaa rakaca laka samci wa basari wa muki arrinkuna waa ma dareemayna laakiin dee rukuucda samcigaygii baa kuu khuduucay kuu rukuucay basarkaygii taasoo wamastaqalad bihi qadami jirkiisi o dhan iyo shucuurkiisiibaaba la wada rukuucaya la wada sujuudaya la wada ducaysanaya o kale taas oo kale dee waxa uu gaadhaa waa taa uu rasuulka ilahayna yihi wajucilat quratu cayni fi salaato maqaamka aada iyo aada u sarreeya laguma mudanayo haddaba markaa tafaawudkaasoo kaleba weeyaanoo dadkan daakiriinta waa se waxaan leeyahy waa jamcin kale inaba laba waqti ka kala dhiginba dadkan daakiriinta midi dee dikrigii waaba carabkii un baabu ku socdaayo waxaa laga yaabaa shucuur iyo dareen iyo qalbi la socod iyo xuduur ma jirto mid qalbigiisi waa xaadir horta waxaan macnahan uu tilmaamaya ama tawxiidka ama tansiiha umuuraha caynkaasana waa dareensayo waa fahmaya waa yaqiinsan yahay oo siibuu dikri kuba dhamaystay dee kani ajriga iyo fadliga uu helo iyo kan uu helaa way kala duwan yihin oo midina markaa taas baa tafaawudkan kala duwane iyadoo camalkii mid yahay ajriye kala duwan axaadiista ay uba timi idiraab maaha ee waa tafaawudkaa xagga marka la eego dadkan daakiriintaa xaggooda kalaba imanayo midi waa kaa rasuulkii ilaahay dee maqaamkii ixsaan ku yidhi an tacbud allaha kaanaka taraahu midna dee maqaamkaas iyo kuma dhowaa oo bal matalan fadligii baa markaa kala weynaanayo bal jaanibkaas bay noqonaysaa intan lahaa bal waan soo eegaynaa an ku yar waan yar taabanaynaa un bal waa ujeedada waana jamcin ama umuurahan dee axaadiisan kala yar tagsan fadliga badan kala leh iyadoo camalkii mid yahay aan dee ku jamcinayno ama aan bal taasba wey xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri وزhri بn xrbi وabu kuraybi ومحamed بn ضriفi الbajaliي qal xadaثna بn fudayli isna waa mحamed mحamed بn fudayl بn غaزوan عan cmaaraةa بn الqacqاع عan abi zurcata عan abi hurayraةa qala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu yihi كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم taas buu yihi waa xadiidkii ugu dambeeye bukhaari kan buu ku khatimaa kitaabkiisa oo uu kusoo xidhaa bukhaari xadiidkii ugu dambeeyey waana dariiqan buu leeyahay khaasatan xaggiisa dambe waa fardi waxaa rasuulku yidhaha kelimataani laba kelimo khafiifataani fudfudud cala lisaan bal waxaaba kaba dhigan karnaa iyada tan khabarkii oo soo horeeyey mubtadiina uu dambeeyo marka haddaan cibaaradaas ama aan dee laqbada soo kala horreysiiyo maxaan odhanayaaba subxaana allahi wabixamdihi subxaan allahi alcadiim kelimataani weeye waa laba kelimo ee kolleyna waa kalam wax ayaa imakay khafiifataani labadaa kelimo oo fudfudud cala lisaani dhib yaraan baa ruuxu ku odhan karaa intaan odhan karnaa waa sawaani carabkii way ku fududay kuma cusla laakiin thaqiilataani fi lmiisaan markay noqoto miisaanka iyo kafadii la saarayeyna ajrigooda badan oo aad iyo aad bay ugu culustao de waaba ka ahaa xadiidkii abu malik alashcari walxamdu lilahi aw subxaan allahi walxamdu lilah tamla-aani maa bayna asamaa waalardi ba soomaya bal markaa miisaankii bay aada ugu culus yihiin xabiibataani ilى raxmaan maxbuubataani ilى raxmaan ilaa raxmaanna kuwa uu jeceliyey wey macnaha waa labadaa kelimo aada u kooban ruuxu si dee waxa weeyaan uu dhibyaraan kulaba imanayo isagoo mashquula isagoo wax kale ku jeeda uu laba iman karo carabkii kuma fudud taasay leeyi ilaahayna waa jecel yahay in gees kalena miisaanka markay noqoto waa waxaa kuwa culus e waxa weeyaan ruuxi markaa ama ha yarsa ha yaraysta weeye ama ha badsado hadduu badsadona dee wuxuu badsanaya waxaa miisaankiisii cuslaynaya ayuu badsan hadduu yaraysanaya isagun baa khayrka isku yareeyay waa ta markaa kelimataani laba kelimo oo khafiifataani fudfudud cala lisaani carabka korkiisa ku fudud oo thaqiilataani culus fi lmiisaani miisaanka marka la miisaamayana ee xabiibataani markaa la jecel yahayna ila raxmaani ilaa raxmaana xaggi oo ilaahayna uu jecelyay waxaa weeye subxaan allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim xadaثna abu bkr بن abي شhaybة وabو qrayb qاl xadaثna abu mعaawiyaة عan الأعmaشh عan abi صاalح عan abi hurayrata qala qala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulki ilaahi wuxuu yihi lan aqula inaan idhaaho subxaan الlahi والxamdu لlahi وla ilah ilah اllahu akبar ayaa axab ilaya xaggayga looga jacayl baday aan ka jeclahay mima طalcat عalayhi الshams cadcadi waxay sobxay waa addunya o dhan waayo addunya o dhan de waa caradkaa zaa'ilkaa weeye tanse waa waxaa dee bal miisaankiina buuxinaya cuslaynaya ilaahayna jeceliye ama kalaamka uguba loogu jacayl badayay waayo xadiid kaleo kitaabku kuma sugaye axabulkalaami ila llahi arbac baa rasuulka ilah yihi kalaamku ugu jecel yahay waa afartan bal markaa waa afartan waliba laa yaduruka biayihina badata adiga waxba kuma yeelisatad ku bilowday haddaad xagga dambe kaga tagtood allahu akbar laa ilaha illa ad tidhaahid haddaad dhex kaga tagtay haddaad bilow intaba ajrigu waa taas axabulkalaami wey haddaba iyadaan ka wada jeclo sababtu waa hawaabka baaqiga ah ayay leeyihiin ee adduunyana wax loo dhigaba ma aha taas iyadan addunya o dhan kaba jeclahay waa fadliga adigu afarta kelimo xadaثna abu bakr بn abi shaybata qaala xadaثna عaliي بn musiri وbn نmayri can musa اjuhaniyi musa بn cabd لlahi الjuhani وxadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri wlfd lahu qaala xadaثna abi qaala xadaثna musa الjuhaniy can mscab bni sacdi oo muse بن cبداللh الجuhني ba wuxuu xadيidka ka warinaya مصعب بن سعد بن أbي وقاص isaguna عن أbيه أbي سعد o qaaل wuxuu yihi jaء cرaبiي nin reermiyaa yimi ilىa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم faqاaل wuxuu hi calimnii ibar kalاama hadل aqul an idhaaho hadل an idhaaho ibar rasuulki ilaahayow qaaل wuxuu hi markaa rasuulka ilaahay qل waxaa tidhaha لاa إلaha iلا الله وaحdaه لا شharيika lah الله أكبر كبيirا والحمd لله كثيرا سبحاaن الله رب العاaلمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم taa dheh intaba waa dikri waaba dee تنزيه ilaahay iyo توحيidkii taas dheh oo الله أكبر كبيirana كبيirana kole waxay yidhaahaan halkan ficil baan qadarayna aan ku naصbino oo si kale ma jirto الله أكبر مanaa kbarta ama ukabiru kabiirayn ilaah weyn baan weyneynaya ama kaiiratan iyadu masder imaka halkan ayay maxduufa ama masderkii bay dee nacti u too walxamdu lilaahi xamda kaiira ilah baa mahale xamdi badan ninkii carabigaa muxuu yihi qaala fahaulaai lirabbi kuwani de waa ammaan ilaahay iyo tawxiidkii iyo tanzihiye famali waa xaqi ilaahay taase aniga maxaa isugnaaday maxaan helayaa bu leya waxaa isugnaade kalaam aan idhaaho anigu dee nafcigiisa iyo waxtarkiisa iyo mal ajaanibka aan leeyahay muxuu yihi dee kolley kana nafcigiisa waa leeyahay qaala wuxu uhi markaa rasuulka ilaahay qul waxaad tidhaahaa allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii tan baa khayrkii adduunya khayrkii aakhirana isna u shamlinaysa ilaahu ii dembi dhaaf ii naxariiso igu hanuuni duruqdaa dee mardaadkaaga i kaa gaadhsiinaysa ina arzaaq dee wax risqi aan keyrkaa kaga maarmo oon uka markaa dee waxa wey cibaadaadka iyo umuurahana uguba kaalmaystaba qaala muusa muusa wuxu uhi waa muusa aljuhani ama caafinii fa ana atawahamu waan moodayaa wma adri ma ogi walam yadkur ibn abi shaybata fi xadiiثihi qowla muuse ama ibn abi shayba riwaayadiisa kumuu sheegin qowlka muuse ujeedadu waa maxay laba sheekh buu xadiidkan muslim ka wariyey mid waa abubakr midna waa moxamed ibn cabdillahi ibn numayr laakiin marka dambe adigu sanadku waa muuse aljuhani un baa laga wada warinayaa markaa dariiqa marka la eego ibnu numayr ama moxamed ibn cabdillahi ibn numayr waxaa la socotay in muuse ibnu cabdillahi aljuhani uu yihi halkana xataa inoolama socotee caafini baa shaki kaga jira inay la socotay ducadan allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warzuqnii intaa caafini waan moodayaa buu leeyahy laakiin ma ma hubo ma ogi ama abubakr ibn abi shayb iyada intan mabuu soo qaadin dee lafdigii caafinina inoolama socoto axaadiida dambana way nooguba imanen xdثna أbو كامل الجحdري قال xdثna عبدالواحد يعني بن زياد قال xdثna أbو مالك الأشhتعي عن أبيه أbو مالك الأشhتعي kolley kitaabka bilowyadiisiba aan kuba soo maro سعد بن الطارق baa la ydhah waa nin taaبiciya abihina طارق waa dee صحاaبي qaala wuxuu ihi aabihii طارق baa odhanaya kana rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم rasuulka ilaahi waxaa yucalimu mid bara manaslama ruuxa soo islaamay dadkaa soo islaamaya muxuu beri jiray ducadan si ay ugu ducaystaan oo yaquul wuxuu odhanayay dee iyagu baraye allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii waa duco makfiradii iyo de waxa weeye marka la eego hidaayadii iyo waa dee khayrkii aakhira ugu dhan iyo naxariistiiba risqigiina warzuqni iyo bal dee naxariista nafteedu adduun iyo aakhiraba way shamlinaysaaye oo adigu waa khayrkii adduunya kii aakhiraba wuu usoo koobayay lafdiguna waaba inoo dambeeyaa macnahaasi xadaثna sacid oo taas sidaasuu barya waa duca jaamica weeye ujeedadu khayrkii aakhira iyo khayrkii adduunyaba ugu dhan yahay ruuxii soo islaam u baryay si ugu ducayso ilaahay ugu baryataa xadaثna zacيid بn asr alwasidiyu qaala xadaثna abu mucaawiyaةa qaala xadaثna abu maliki اlashtaciyu can abihi qaala kaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa aslama waaye marka uu soo islaamo calamahu uu barayey annabiyu salى الlahu عalيه waslm salaata horta salaadii buu barayey uma amarahu wuxuu amri jiray dee salaada marka uu bare siduu u tukanayo an yadcuwa bihaulaaءi اkalimaat allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warzuqnii dariiqii maka muusena ma aha waa tan wacaafinina way kuba sugan tahay waa ibadbaadi oo iga caafi mixan iyo dhibaatooyin iyo waxaasoo dhanba nabadgelye iyo dee sixa badan iyo wax kastay u shamlinaysaa ducadaasuu barayay markuu salaada baro ayuu tanna dee barayay si ugu ducaysto xadaثnي زهير بن xرب qال xadaثna يزيد بن هاrون qال أخبرna أbو مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم والxاaل أtاaه رaجuل rasuulka ilaahay buu maqlay iyadoo nin uu yimid kolley reermiyii buu ahaa faqaala wuxu uhi ya rasuul الlahi kayfa aqulu seebaan idhaha maxaan ku ducaystaa weeye maxaan idhaha xiina asأlu rabbi rabbigay markaan baryayo bal ibar duca aan ku ducaysto qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi qul waxaa tidhaahaa ninkii buu baraya allahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warzuqnii wayajmacu waanu isu geynayo oo dumayay asaabicahu fariisa ila limaama ujeedo dee afar kelimo soo maaha rasuulka mooye intii kalu saa u laabay waa adkayn iyo dee saas isagoo u dabdinaya markaasaa muxuu rasuulku raaciyey faina haaulaai waa kuwaas tajmacu waxay kuu jamcinaysaa kuu kulminaysaa laka adiga dunyaaka waakhiratak adduunyadaadii aakhiradaadiiba way kuu koobaysaa wixii aad ula baahnayd oo dee adduunyadiina way kuguba sugan tahay hadday tahay caafiyada iyo risqiga iyo raxmaddu hadday dee waxa weeye aakhirana makfiradan iyo bal naxariistan iyo caafiyadu intuba aakhirana way u noqonayaan oo khayrkii adduunya khayrkii aakhiraba intaas way kuusoo koobaysaa taa ku ducaysa buu ku yihi xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna marwan وcaliي bn musrin can musa اljuhaniyi musa bn cabdillahi اljuhani xadiid horena waa ta aan soo maray in lagaba warinayo waa xadiid kale kan xa وxadaثna mحamed بn cabdالlahi bn numayri wlafd lahu qaala xadaثna abi qaala xadaثna musa اljuhaniy can muscab bni sacdi qaala xadaثanii abi abi sacd bn abi waqas qaala wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn cinda rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi agtiisaanu kuba sugnayn faqaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay ayacjizu miyuu ka caajizayaa axadukum ruuxa idinka idinka midi an yagsiba inuu shaqaystuu kasbado kula yawmin maalin kastaba alfa xasanatin kun xasano ruuxa idinka idinka midi miyuu kari waayayaa miyuu ka caajisayaa kun xasano inuu kasbado maalintii markaasoo dee kun xasano ma yara way la weynaato fasa'alahu saa'ilun ruux baa weydiiyey saa'ilo min jalasaai dadkii la fadhiyey kaba mid ahaa wuxuu uhi kayfa yagsibu seebuu u kasbanaya axadunaa midka anaga naga midi alfa xasanatin kun xasano maalintii kun xasano seebuu igu suurto gelaysaa inuu kasbado o u shaqaysto qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi yusabixu wuxuu tasbiixsan miata tasbiixatin boqol goor buu subxaana allah odhan ama subxaana allahi wabixamdi intuu ka odhan waa in aada u kooban maxaa laakiin uu heli fayuktabu lahu alfa xasanatin kun xasanaa loo qorayaa sababtan a maxay dee ilaahay baa yihi man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha ruuxa xasano la yimaada ugu yaraan toban baa loo gaadhsiinaya boqolkii xasano marka toban loogu dhufto weliba waa intii ugu yarayd kun bay noqonaysaa oo tadciifkii weeye laablaabkii ilaahay laablaabay u ziyaadinayay bay intan kuba gaadhaysaa fayuktabu lahu alfa xasanatin aw yuxadu aw baa halkan dhacday kolley wowna waaba bimacnaa wow baan kuba fasiraynaaba aw yuxadu amase waxaa laga ridayaa canhu xaggiisa alfu khadiatin inta badan waa sakaa'irtan dee xaqa ilaahay kuba tacalluqsan bay noqotaa kun khadiico ayaa lagaga dhaafayaa lagaga ridayaa aada ugu badan tasbiixdii iyo dikriga fadligiisii aada iyo aada u badan baa iyada inooguba sugan kolley weeye bal halkan qoreenkiina sharaxaysana yar eegta halkaa xadiidkan imika aan hayo meesha ugu dambaysa waana lafdigan buu qabanayaa oo ah cibaaradan uun ah fayuktabu lahu alfu xasanatin aw waa awdaasun buu qabtay markaasaa wuxuu leeyahay kitaabkii muslim isagoo dee saaxibuljamci bayna saxiixeyn kasoo naqlinaya aw yuxadu baa ku sugan aw baa inooguba sugan barqani imaamkaa la yidhaha ayuu kasoo naqliyo wuxuu yihi shucbe iyo abucawaane iyo yaxya alqadaan imika halkan aan eegno muuse aljuhani xadiidka waxaa ka wariyey dariiqan dambena cabdullaahi bnu numayr dariiqa horena marwan iyo cali bnu musir baa kaba warinayey haddaba muuse aljuhani buu muslim dariiqiisa kagaba wariyey wuxuu leeyahay shucbe iyo abucawaane iyo yaxya alqadaanna xadiidka way wariyeenoo dariiqan muslim kuba wariye ama ninkan uu muslim kaba wariye bay kaba wariyeene waxaa ku sugnayd waa yuxadu macnuu waa cad yahay oo ujeedadu waxa weya muslim waxaa dhacday aw yuxadu cid kaloo la warisay oo muslim laba warisay oo muuse juhani un kaboo la warisayna riwaayadooda waxay ayd wow oo waa yuxadu taasna tan baan kuba fasiranaynaayo ama mee tan baan ku fasiraynaa taa kaleo wowda bimacnaa wowba awda bimacnaa wow baan kaba dhiganaayo waa laga daadinayaa weeye kun xasanana waa loo qoraya kun khadiana waa laga daadinaya taasi waa mid laakiin bal aniga cibaarada ii taalla eega idinkuna hadda idiin taalla waa saxanaysaana eegta waxay taala warawaahu shucbatu wa abuu cawaanata wa yaxya alqadaanu can yaxyaa aladii rawaahu muslimu min jihatihi saasaa i taala maxaa idinka idin taala can yaxyaa dee muslimna yaxya nin la yidhaha sanadkiisa kuma sugna yaxya la yidhaha sanadkiisa kuma sugna sababku waxa weeye waa saxanaysaane waa can muusa halkaa yaxya bedelkeeda can muusa aladii rawaahu muslimu min jihatihi muusahan muslim jihadiisa uu kaba wariyey ayay shucbe iyo abucawaane iyo yaxya alqadaan kaba wariyeenoo iyagu markaa maxay ku wariyeen wayuxadu ayay ku wariyeen iyagoo muuse kaba warinaya bal markaa muuse waxaana jirto iminkaan kaba saxanaynaa imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisan dee almicdaar waxa weeyaan riyaad asaalixiin kitaabkaas waxa kitaab uladkaar waa dheer yahay weliba oo axaadiisan aan hayna iyo dee kuwa kale iyo buu ku ururiyaa oo kale waa abwaabtiisa aada u muhimka ah ayuu kaba mid yahay ama kutubtiisa kitaabkaa u muhimka ah xadiidkan buu soo arooriyey matnigu hadalkan imika sharaxa ku sugan ayuu matniga kuba dhigtay laakiin matniga riyaad maxaa kuba sugnayd haddaa u laabantaan cibaaradan isagan kala saxayaa imika anigu halkan can yaxyaadod waa can muusa baa matniga riyaad nooguma sugan waa nasa ah dee muusaan haynaaye kitaabkeena weeye sharaxa muslim baa khada ani dhacay waa khada madbacdeed baa leeo matnigii riyaadka ayaaba saa imaam nawowi hadalka naftiisa un kuba soo naqliyey waxaana kuba sugnayd can muusa muusuna waa muuse aljuhanigan aan hayno isagaa muslim dariiqiisa kaba wariyey markaasan dee imika ragga muslim imika tka kusugan ee muuse kaba warinaya waxaa la wadaagsaday aimada shucbe iyo abucawaane iyo yaxya alqadaan oo iyaga cibaaradooda halkan aw ay kaba tahay ayay wow ka ahayd wayuxadu waana dabdigiiyo culimadii itqaankoodii badnaa xarafkaa yar ayay eegayeen oo yaa wariyey iyo siday tahay umuurahaasay kala dabdinayeen way kalley caawa hadalla dhinac baa inagu yar batay meelo qaarkood oo casharkii inta doonaya ma gaadhin be allah subxaana watacaala calaa calam ya oo uu ku qoraya